بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر subaxaan ku dhaartuu ilaah yidhi walayaalin habeenna ayaan ku dhaarta habeennadaasoo cashri toban ah tobanka u horreeya bisha dilxija wa shafci tirada isla egaan ku dhaartay iyo walwatri tirada isdheer waleyla habeenkaan ku dhaartuu ilaah yidhi idaa yasri marka uu tago oo guuro hal fii daalika arrinkaas ma ku sugan yahay qasamun dhaar qasamkaasoo lidii xijrin qof caqli u saaxiiba u sugnaaday ilaah wuxuu idhi subxaana alam tara nabiga suubanow miyadan arag kayfa sida facala uu ku sameeyey rabbuka rabbigaa bicaadin reer caad irama iram siduu ku sameeyey iramkaasoo daati cimaadin daatilcimaadi tiirarka u saaxiibka aheed daatilcimaadi tiirarka u saaxiibka aheed allatii iramkii sida uu ku sameeyey miyaadan arag lam yukhlaq aan la abuurin midluhaa qabiiladaasoo kale filbilaadi magaalooyinkaan lagu abuurin wa hamuuda reer hamuud sida uu ku sameeyey miyaadan arag nabiyo alladiina reer hamuudkii jaabuu gooyeen assakra dhagixii sallaxa ahaa bilwaadi waadigii waadilqura la dhihi jiray xaalo ay ku sugan yihiin oy degan yihiin wa fircowna fircoon waxa alla ku sameeyey sida alla ku sameeyey miyaadan arag fircoonkaasoo dil owtaadi dhakowyada u saaxiibka ahaa alladiina qabaa'ilkaas la soo sheegayoo daqow qooqeen filbilaadi magaalooyinka dhexdooda ku qooqeen fa agharuu badiyeen fiiha magaalooyinka dhexdooda alfasaada fasaadka iyo macaasida ku badiyeen fa saba wuxuu ku shubay calayhim korkooda rabbuka rabbigaa sawda cadaabin cadaabka jeedalkiisii inna rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi waa mid cimilgalu saaxiib ah walfajri ilaahi weynaa subxaana wa tacaala aayado waaweyn oo aayadaha kowniga ka mid uu ku dhaaranaa إلهي وينا وحر سبحانه والفجر فجر كان قدار فجرك وجه فجرك معروفك وصبحك حال صبحك ولبا آيادود ووينا اسبدله وقتك الصبح دلانيو آياد وينا صوم موقنا سيدي دولكو دن iyo hawadoodan mugdi u saarnaayo aayadii habeenka u taagneed ayaa tasarufkii iyo maamulkii rabulcaalamiin koonka maamulaya haddana ku muuqan oo mar kaleeto ayaa waxa wey inta habeenkii la wareejiyo ayaa maalin la keeni marka laba aayadooda ku kala wareegaya markaa sidaas darteeda salaada fadliga badan een munaafiqiintu ka soo qayb geli karinoo subxigaana waa la tukan marka waa waqti weyn oo qaali ah cibaado weynna la sameeyo إلى وحده سبحانه والفجر فجر كان كدارتي فجر كمرك فجر والبوي سداسا صحيحة وحكرا لغو فصيري يوم النحر مالك بيشة ذي الحج أي طرنك تهي وبيشة صومالي ذا يتقن الرفضة مالك أي طرنك تهي سبحاس سبحاس الدوحة ويان ويوم الحج الأكبر حج كمالك أوين أوين أو حج كأعماش أوين حجيد ويسمين أيام waa maalinka waxa weeyaan ciidu adxa la tukanayo waa maalinka xujaydu ay qalayaan hadyigii waa maalinka muslimiintu meelay joogaanba ay qalayaan waxa weyan udxiyadii oo waxa weeyaan malaayiin neef ilaahay dartiis loo dilayo marka maalin aad u weyn weeye marka maalinkaasna waa lagu fasira fajarkiisa laakiin dhammaan iskaga fasiro fajar oo dhan maalinkaas waa ku jiraahe walayaalin habeenaan ku dhaartu ilahay yidhi habeenadaasoo cashirin toban ah toban habeenaan ku dhaartu iyo maalmahood waxa weeyaan tobankaas habeen ayadana waa cashru dilxija tobanka habeen ee ugu horeyda bisha dilxija dilxija waa sanada islaamka bisha ugu dambayda sanada islaamku bishay ku dhammaato weeye waa bisha waxa weya soomaalidu carafada ay u taqaano tobanka ugu horeeya toban caadiya maahan waa tobanku nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiska bukhaariga maa min ayaamin alcamalu saalixu axabu ila allahi fiihina min hadihi alayaam ma jiro maalmo camal saalix oo la sameeyo rabulcaalamiin ka jecel yahay ma jiro maalmahaas maalmahaas camalka la sameeyo ama soon ha ahaado ama sadaqa ha ahaado ama salaad ha ahaado ama tasbiix ha ahaado maalmahaas camalka la sameeyo maalmo kale camal la sameeyo ilaahay maalmahaas camalka la sameeyo ka jeceliy wax camala oo maalmahaasu alla u jeceliyo u jeceliyo maalmo kale la sameeyaa ma jiro maalmahaas marka maalmo weyn wey waxaa ku jirta maalinta carafo waa maalinka uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam addoommada ugu badana ilahay naarta ka xoreeya waa maalinka shaydaanku ugu dulliga badan yahay oo uu dulliga dareemayo ilaa addoommadii uu islaa naarta uu heelka ugu noqonayan la xoraynayo arkaya waa maalinka nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laba sana loogu dambi dhaafa qofka sooma laba sano a loogu dambi dhaafa sanadii tagtay iyo sanada soo socota waa maalinka waxa weyan carfo taagan yihiin muslimiintu xujayda maalin marka weyna ku jira waxaa ku jira yowmulxaji alakbar maanta tobnaad ee acmaasha xajka ugu badan la samaynayo ee muslimiintu ay tukayaan ciidul adxa ee muslimiintu ay udxiyada malaayiin neef loo qalayo ilaahay dartiis oo dhiiggaas la daadina alla dartiis oo xujaydu ay qalayaan hadyigii marka maalmahaasaa ku jira marka maalmahaas camalka la sameeyo maalmo ilaahay ka jecelyahay ma jirto saxaabada camal weyn ooy u taagnaayeena jiray oo yiqiineen oo aadna nabigu u guubaabiyey fadligiisana ay dareemayeen waa jihaad fii sabiiliillah markaase waxay ku yidhaahdeen walal jihaadu fii sabiiliillah camal kale hadduusan la sinnayn jihaad fii sabiilillaahi ee maalmaha kale la sameeyo miyuusan la sinaanin maalmaha ka war camalkaasu camal caana aha markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay waslam walal jihaadu fii sabiillah xataa jihaad fii sabilah lama sino hal jihaadaa jiru nabigu sala allahu alay wasalam hal jihaad ilaa rajulan kharaja binafsihi wa maalihi uma lam yarjic min dalika bishay hal jihaad oo waxaa jira la sinaa kara oo waa maxay waa qof naftiisii la baxay maalkiisa asagaa isdiyaariyey hubkiisa asagaa gatay nafaqadiisa asagaa la baxay waa uu tegey waxna lama soo laaban bartiyaa lagu soo dil kaas waa inta kale ama jihaad ha ahaato ama camal kale ha ahaato ma maalmahaas camalka la sameeya ilahay ka jeceli marka waa maalmahaas saas u weyn maalmahaas alla ku dhaaf marka maalmahaas ayaa lagu fasiri waxyaala kale tobanka maalmood oo ramadaan ugu horeydana waa lagu fasiraa maalmo kalena waa lagu fasira lakin tobankaasa ugu sabaabsan marka waxaa la dhihi karaa see loo jamcin aayaddu tobanay sheegtay waa layaalin cashri xadiiskuna maalmuu sheegay maa min ayaamin u maalmuu sheegay xadiisku aayadduna waxay sheegtay habeenno waxa la leeyahay habeenka iyo maalinkiiba afar labaatan sacba waa waqti soo ma marka habeenada iyo maalmahoo dhamaa loo wada jeedaa wey wa shafci tirada isla egaan ku dhaarto waxa weeyaan dhamanka ah iyo walwatri kisiga tirada isdheer waxa weeyaan cadad kastaa ama waa tiro isleeg ama waa tiro isdheer tiro qaybsami karta labo afar lix sideed toban tiro qaybsami karta shafciyaa la yidhahda oo isla eg oo laba loo qaybin karo wixii aan laba loo qaybin karinna hal saddex todoba waxaa la yidhahdaa wit witri witri oo bikasri lwow ah iyo watrina oo labadaba ku banaanta marka waxa weeye tira isdheer iyo tira isla eg labadaba waan ku dhaarto ilahay marka dhammaan wax kasta un la tiriya intaasay noqonayaan maxaa loola jeedaa wax kasta on lagu fasiro waxaa ka mid ah yowmulcarafa maalinta sagaalaad waa witri waa waa tiro isdheer ila waa sagaale yowmulxaji labar oo maanta tobnaadana waa tiro isla eg taas waa lagu fasiray waa ka waxyaalaha lagu fasiray ka mid ah waxaa lagu fasira waxyaala fara badan waxaa ka mid ah waxa weeyaan in lagu fasiro makhluuq oo dhan waa shafci makhluuq oo dhan wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn shay kasta alla laban ka abuurnuyn cir iyo dhul habeen iyo maalin waxa weeyaan rag iyo dumar wax kasta laba laban ka dhignu ilaahay oo makhluuq oo dhan shafci ka dhig allana keligiis weeye watri ka dhig taasna waa lagu fasira adugu aqwaal badan wey laakiin waxaan ka soo qaadayna dhammaan witrka aqwaashana waa isma diiday wa shafci tirada isla egaan ku dhaartu ilaahay yidhi iyo walwatri tirada isdheer waleyla habeenkan ku dhaartay idaa yasri markuu guuro markuu tago oo uu jeesto laba macnaba waa lagu fasiraa habeenku markuu guuro markuu tago macnaha oo dheelmado waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa habeenku markuu soo qaabilo oo xaafid ibnu kasiir macnahaasuba aad u istidhaarayba oo wuxuu yidhi maadaama la yidhi walfajr fajarkuna waa maalinku markuu soo qaabilayo tanna waxaa la yidha ha la yidhaahdo waleyl idaa yasri habeenku markuu soo qaabilayo sida labadoodu iska isku manaasib u noqdaan yasri ya-a ka xadfan la yasri ay ahayd laakiin waxa weeyaan ya-da waxaa loo xadfaa waxa weya litanaasubi ru'uusi laaya aayadaha si madaxoodu iskugu ekaado waalfajri walayaalin cashrin washafci waalwatri waleyli idaa yasri kulligood ra'daas kasrisanay ku wada hoorsanayay sidaasa waxa weeyaan tanaasubkaas dartiis ayaa loo xadfaya ee ficilku waa muctal aakhir ilaa wuxuu yidhi subxaana hal fii daalika intaas la soo sheegay qasamun dhaarma ugu dhaarma ku sugan taha dhaartaasoo lidii xijrin qof caqli u saaxiiba usugnaatay wax lagu dhaarta ma yihin ilahy waxaan ku dhaar wax aayado waa weyn qofki wax dareemaya fajarkii waa aayad weyn habeenadan waa habeeno weyn waxa weeyaan kulli waa aayaad waa weyn ilaa wuxuu yidhi war wax lagu dhaartaa intaas ma ku suganta qofkii caqliga qofkaan caqli lahayn lala hadli maayeen xijrigu waa caqliga xijri macnihiisu waa manci caqliga maxaa loogu magacaabay xijri liannahu yamnacu saaxibahu can iradaa'il qofka waxa weeyaan caqliga caqligu wuxuu u diidaya wax alla waxaan laa'iq ahayn ka riba caqliga marka xijri la yidhahda caqliga waxaa kaloo la yidhahdaa nuhya waxa weyn ina fi dalika ladikra ina fi da waxa weyn liuli nuha adarka fiiri liuli nuha nuha waa maxay waa jamcu nuhya soo maa nuhyadana waa maxay nahyigu asalkiisu waa maxay manci reebid wey caqligu qofka muxuu ka reebaa xumaanta xumaantu ka reebaa marka xijrigu waa caqliga xijri macnaheedu waa maxay waa manci diidid wey maxaa loogu magacaaba marka caqliga caqligu qofka xumaantuu ka reebi caqli laftirkeeda caqli waa maxay macnaheedu waa dabar waa dhaarka dabarka xoolaha lugaha looga xiro wey maxaa loogu magacaaba caqliga caqli hada qofku ka dabrayo xumaanta oo ka celina iyo waxaan u laa'iqi ahayn marka ilaah wuxuu leeyahy war qof caqli leh dhaaruma ugu suganta waa ugu suganta jawaabkii marka waa la xadi si waxa weeyaan mufasiriinta gabal waxay soo qadaraan jawaabka waana sida ugu fiican lanujaaziyanna kula axadin bimaa camila jawaabkaasa ugu fiican lanujaaziyana wallaahi waa ku abaalmaraynaa kula axadin qof kastaba bimaa camila saas in la yidhahdo jawaabku waa saas wallaahi qof walba inaan ku abaalmarayna wuxuu ka shaqeeyay qaarna waxay soo qadareen waxa weeye latucadu latucadabunna wallaahi waa lan cadaaba kufaaru qurayshi in la yidhi cadaabayana waxaa u daliil ah kufaarta idinka horreeya dariiqiina martay waa la cadaab latucadabunna wallaahi waa laydin cadaaba kufaari dhammaan kufaartii quraysheed iyo kaafir kasta oo waddadii mara sababta in layna cadaabaayo waxaa tusaya dhammaan kufaarta idinka horreeda waddadiina martay waa la cadaaba saasna waa lagu laakiin midda horaa fiican lanujaasiyanna kula axadin bimaa camila in saas waxa weeyaan jawaabta laga dhigo saas ayaa ugu fiican ilah wuxuu ihi subxaana alam tara miyaadan arag nabiyo kayfa sidee fa kayfada waxa weeyaan inaad ka dhigto istifaam kayfa sidee waa ka dhigi kartaa xaalana waa ka dhigi kartaa alam tara miyaadan arag kayfa sidii facala uu ku sameeyey rabbuka rabbigaa bicaadin reer caad in la cadaabayo kufaarta waxaa ku tusaya miyaadan arag reer caad siduu u galay reer caadaa kufaar ahay taasaa kuu tusayda in la cadaabayo alam tara miyaadan arag nabiow kayfa sidii facala uu ku sameeyey rabbuka rabbigaa bicaadin reer caad reer caad waxa weeyaan qabiilo waxay ahaayeen madax adag oo xaqa ka madax adeegtay oo aad u madax adeegtay caaduniluula aana loola jeeda oo allah fasiro wuxuu yidhi irama iram wixii uu ku sameeyey ku bayaana ama ka bede iram wixii uu ku sameeyey iramkaasoo daatilcimaadi tiirarka uu saaxiibka aheed waa nimankii loo diray nabiyullaahi huud waa beeniyeen ilaahay nabigiiuu ka badbaadiyey intii rumayday ayagiina maxaa lagu sameeyey ma noo imaa doontaa waxa wey suuratu alxaaqa biriixin sarsarin caatiya dabayl qararararacal leh ayaa waxaa lagu sii daayey waxa weeyaan toddoba habeen iyo siddeed maalmood ay ku socoto markaasay mid walba inta kor u tuurto madaxa dhulka ugu dhifata intaasu duushaa markaas isagoo dheer ood geetimireed salkiis moodu iska yaalla dhulka qolfo qalqalan iyago ah waana nimankii dhihi jiray man ashaddu minaa quwa oo yaa naga xoog roon quwada adduunka ugu sarayso anagu ma nihin ayu gaal waxa weyan dariiqaas kama leexdo iyadoo kuwii ka horreeyey waddadii lagu halaagay ay maanta kufaarta reer galbeedku waxay leeyihiin quwada calanka ugu weyn quwadda quwa waaxida awoodda keligeeda ee calanka u sarrayda oo ugu weyn waa bartii man ashaddu minaa quwa saasay dhihi jireen reer cad laakiin markii dabayl nicawdan anagu aan u baahana lagu soo diro oo cadaab looga dhigo waa nicawdaas anagu aan u baahana oo qof walba u baahan yahay markaasay mid walba inta cirka u turtay madaxa ka duulidaa markaasuu sida qori qalalan meel ugu dhacaa dabayl marka haddaad iska dhici weyda xad kaloo iska dhicinal soo ma jeedin marka sidii ilaahay ku sameeyey miyaadan arag reer caad iramma iram sidii alla ku sameeyey iramkaasoo daatilcimaadi tiirarka u saaxiibkeed maxaa loola jeedaa tiirarka waxa weeyaan macaani dhowraa lagu fasiraa kuwii dhaadheeraa waa la yidhahdaa aad ugu dhaadheeraayen sidaan arki doono ilaahay baa sheegay iyagoo kale inaan la abuurin aad ugu dhaadheeraayen oo u xoog badnaayen tan kale waxaa lagu fasiraa waxa weeyaan guryo dhaadheer ayay dhisan jireen marka tiirar dhaadheer ayay ku dhisan jireen marka daatilcimaadi tiirarka u saaxiibka iyo guryo dhaadheer ayay dhisan jireenoo tiirar ad adag ayay ku dhisan jireen macnahaas ayuuna waxa weeyaan uu doortay xaafid ibnu kaiir in guryo dhaadheer loola jeedo ibnu jariirna sidaasu doortay oo ibnu jariira doorta inta yidhi uu yidhi waana sida sawaabka ibnu jariir doortay inay guryo dhaadheer macnaha tiirar inay ku dhisan jireen ilah wuxuu yidhi subxaana allatii qabiiladii lam yukhlaq aan la abuurin miluhaa haada waxaa loo celin qabiilada qabiiladaa loo celin qabiiladaas reer caad ayaa loo celina ee loo celin maayo guryaha sida gabalkoodu celiyeen xaafidkuna waa kuugu baraarujiyey masaladaas allatii qabiiladii lam yukhlaq aan la abuurin miluhaa ayadoo kale filbilaadi magaalooyinka ayadoo kale rabulcaalamiinkii wax abuuray a wuxuu leey iyadoo kale maba aanan abuurin lagumana abuurin magaalooyinka maba la abuurin iyadoo kale xoog ay lahaayeen xoogga ay lahaayeen ayagoo kale maba la abuurin wa hamuuda reer hamuud ilaahay weynaa wuxuu ku sameeyey miyadan arag nabiyo aladiina reer hamuudkii jaabuu gooyeen asakra dhagaxii sallaxa ahaa dhagaxa sisibta ah weeyaan sakriga bilwaadi waadigii xaalay ku sugnaayeen waadiga waa waadi lquraa oo magaalada madiinatulmunawara u dhow madiinatu rasuulillaah ayay u dhowdaho dhanka shaamay ka xigtaa dhanka shaam ayuu ka xigaa waadigan waadi lqura le halkaasay joogeen marka dhagaxay gooyeen xaa loola jeeda waxaa loola jeedaa waxa weeyaan sida ilaah subxaana wa tacaala suuratu shucraaba ku yidhi watanxi watanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiina waxa weyan guri sar waxay u imaanayaan buur weyn oo dhagax sallaxa ah oo maanta adduunku farsamo kale u gaaray buurtaas markuu baahdo meesheeda iska daa inuu guri ka dhigtee waxa weeyaan dhowr sano inay ku qaataan arta buurta wareejinteeda sida xagga qarxi xagga garaac xagga birku garaac xagga miino uga qarxi markaas hadda cajeer laga jaraa ayaga dhibkaasu ma hayn buurtan sallaxa inta u yimaadaan ayay qorayaan markaasay qol ka dhigayaan xaggana qol xagga dariishad khalaas markaas iska degayaan mabal u baahnaba ayagu inay wareejiyaan riir awoodda ay leeyihiin oo ilaahay siiye ku abuuray watanxituuna aljibaali min watanxituuna min aljibaali buyuutan farihiin idinkoo xarfaan iska dhigaya aad waxa weeyaan aad buuri aad buurihii waxaad ka qoraydaan guryo marka saas weeye wa hamuuda reer hamuud sidii alla ku sameeyey miyaadan arag aladiina hamuudkii jaabuu gooyeen asakra dhagaxa sallaxa ah bilwaadi waadigii xaalo ay ku sugnaayeen amase bilwaadi waadigii xaalo dhagaxu ku sugan yahay labada icraabood baa saxiix faacilka iyo mafcuulka labada midkaa rabta ka xaale wa fircawna reer fircoon fircoon ilaahi weynaa wuxuu ku sameeyey miyaadan arag fircoonkii dil owtaadii dhakawyada u saaxiibka ah owtaad waa jamcu watadin watadka waxaa la yidhahdaa teendhada marka la dhisayo qoryaha yaryar ee darfahaas geesaha looga dhulka loogala kawiyo teendhada marka la dhisayo geesaha qorya yaryara loogu talagalay a ugu taaga oo dhulka lagula garaaca si ay teendhada u celido soo maaha marka sidaas wey maxaa loola jeedaa marka laba macnaba oo lagu fasiraa dadka markuu ciqaabayo qofka inta dhabar u dhiga maalan ama dhambacaad inta dhigo uu gacantan qori dhulka kula garaaca tanna qori kalu dhulka kula garaaca afarta adin markuu labada lugood iyo labada gacmood dhulka ku kawiyo markaasuu dhagax weyn oo salaxanta qaadu ku sideyna madaxa markaasuu ku burburina qaabkaas wuxuu cadaabi jira marka dhakawyada u saaxiibka ma amase maqaarka xataa marka la dhisayo maqaarka marka dhisaayo saas inta dhulka loo dhigo soo geeskaas musmaar geeskaas musmaar loogama dhifto nuucaas wey dhakawyada taas waa lagu fasira waxaa kaloo lagu fasiraa teendhada maxaa loogu dhiftaa dhakawyadan inaysan dhaqdhaqaaqin soo ma ahan ciidan adag buu lahaa wey oo mulkigiisa ilaalinaya marka dhakawyadu saxiiba ciidan adag oo isleeyahay cidna ma dhaqaaji karto ayuu lahaa oo dhakawyadu waa ciidanka amase waa kuwaas wax ku ciqaabaya labadaba lagu fasira mana isdiidayaan labadaba waa laha waamud wa fircawna fircoon miyaadan arag siduu rabbi ku sameeyey fircawnkii dil owtaadi dhakawyada u saaxiibka ahaa aladiina saddexdiiba ka sifiya marka waxa weeyaan reer caad iyo reer hamuud iyo fircoon isku soo dar aladiina saddexdaas qabiiloo daqow qooqeen filbilaadi magaalooyinka dhexdooda ku qooqeen oo fa akaruu badiyeen fiiha magaalooyinka dhexdooda alfasaada fasaadka waa macaasida fasaadka fasaba waa kana sida alla ku sameeyey ilaaha kuu sheegaa siduu ku sameeyey fasaba wuxuu ku shubay calayhim korkooda rabbuka rabbigaa sawta cadaabin cadaabka jeedalkiisii ilaahi weynaa shaabuug cadaaba ayuu la dhacay ha jeedal waxa weeyaan sida jeedalku iskaga daba dhaco marka qofka lagu dhufanayo cadaab saas u socda oo iska daba joog ah ayaa rabbulcaalamiin ku dejiyey cadaabkaasaa rabbi ku dejiyey inna rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi waa mid cimilgal u saaxiib ah mirsaadka waa dariiqa mirsaad waxa weeyaan iyo marsad labadaba dariiqa la yidhahdaa meesha dariiqa qofku qasab uu soo marayo qasab uu soo marayo hadda maalan qofka safrayo waddadaan oo kaleeto maalan baydhabu raba inu xaggeeda u safro markuu afkooda marayo inuu buundada maro soo kuma qasbana meeshaas aan laga leexleexan karin oo kale wey meeshaas haddii laguu fadhiisto waa un lagaa hela haddaad tiri xaggan aada soo ma ahan marka mirsaadka macnaheeda waa dhabagal wey maxaa loola jeedaa qof kasta waxaad rabta samee meeshaad rabto soo mar rabbulcaalamiina lagu horgeyn inta nafta lagaa qaado waa waa ku kana waa ku kan meel aad uga leexayda ma jirto markaasna abaalkaagiyaa ku sugay marka inna rabbaka rabbiga la bilmirsaadi waa mid dhabagal u saaxiiba dhe marka oo meeshaas kuu taaganoo meel aad uga leexata aysan jirin fa amal insaanu insaankii idaa mabtalaahu markii uu imtixaano rabbuhu rabbigiis oo fa akramahu uu karaameeyo oo wanacamahu uu namceeyo fa yaquulu insaanku wuxuu yidhaah rabbii rabbigay akramani way karaameeyey wa amaa idaa mabtalaahu markuu imtixaano insaanka rabbi oo faqadara uu ku cidhiiriyo calayhi korkiisa risqahu risaaqadiisa fa yaquulu insaanku wuxuu yidhaah rabbii rabbigay ahaanani waa iihaanaystay kallaa ha ka joogo arrinku sidaas ma ahan miisaankaas waa qalad eh bal iska badaa intaas kaliya xumaantiinnu ma ahane laa tukrimuuna ma karaamaydaan alyatiima agoonka walaa taxaaduuna mana isku booridaan calaa tacaamilmiskiini miskiinka quudintiisa wa ta'kuluuna waad cuntaan adturaasa dhaxalka aklan cunitaan cunitaankaasoo laman duuduub ah wa tuxibbuuna waa jeceshihiin almaala hantida xubban jacayl jacaylkaasoo jaman fara badan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu insaanka halkaana ku inkirayaa waxa weeyaan ictiqaadkiisa iyo miisaankiisa qaldan insaanka miisaankiisa aad u qaldan oo waa maxay insaanka ilaahi weynaa subxaana wa tacala waa imtixaana wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun ilahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyay shar iyo khayr baa wayna ku imtixaanayna kadibna annaga lanal laynakood annaga ayaa waxa weya noo soo noqonaysaan soo ma jeedid waxa weeyaan haddii ilaahay dhaqaala ku sii waa kugu imtixaani bal dhaqaalahaas qaabkaad u maamulaydo ma asagaad daacadiisaad u adeegsan mase shahwadaadaad u adeegsanay macsida haddii ilaahay ku faqri kugu sallidana waa imtixaan oo ilaahay wuxuu ku eegaya oo kugu fiirinayaa waxa weeyaan bal inaad argagaxdo iyo inaad ku sabarto qadarka alleh labadaba waa imtixaan ilahi wuxuu yihi subxaana marka insaanka laakiin saas waxuma qiimaynayo haddii qofka xoogaa la siiyo wuxuu u arkayaa bis ilaahay inuu jecelyo raalli ka yi oo wuxuu leey inuu raalliga yahay waa kana nimcadiisa isiiyey mana tusto ilaahay inuu dhaqaala ku siiyo ilahay un raalli ka yahay haddii faqri waxa weeye lagu sallidana miisaan xumadiisa waxa weye waa argagaxa ilahay waa inacayulay waa ihanay ma tusto faqrigu ma tusto ihana ma tusto labaduba waa imtixaan ilahi wuxu uhi subxaana fa ama alinsaanu insaanka idaa mabtalaahu markuu imtixaano rabbuhu rabbigiis oo fa akramahu uu karaameeyo wanacamahu uu namceeyo caruuru siiyey risaaqadu siiyey caafimaadu siiyey mulkiyuu siiyey ma waxa weeyaan kulli nicamta ilaahay lama tiri karo waa imtixaan maahan karaamo waa inaad ogaataa imtixaan ilaahay wuu kugu fiirin inaad ka shukrin iyo inaad ku caasin fayaquulu insaanku wuxuu leeyahay rabbi rabbigii akramani way karaameeyey way karaameeyeydu shukri maahan wa amaa binicmati rabbika faxadis maahan waxa weeye wuxuu u haystaa maalkan la siiyey inay tusaydo alla inuu raalli ka yahay taasuu haystaa saasuu leeyahy marka waa qaldany wa amaa idaa mabtalaahu insaanka markuu rabbigiis imtixaano waa imtixaan ayaduna faqriguna oo faqadara uu ku cidhiiriyo caleyhi korkiisa risqa risqigiisa faqri lagu sallido fayaquulu wuxuu leeyahay insaanku rabbi rabbigay ahaanan waa ihaanaysta waa macaaniga rabbi waa ihaanaysta uu leeyahy mana ahan ihaano ma tusto ee waa imtixaan meeqaa waxa weeyaan waxa weyaan muumin faqiir ah oo boga dhulka ku haya meeqaa gaal faqiira iyaguna oo dhulka boga dhulka ku haya ma waxaad mooda gaala inay wada laban tahay qaar baranbarada cunaye soo ma jeedid meeqaa muslim qani ah oo waxa weyan casharatu mubashariina biljanna gabal aqniye yihin fiiri haddana gaaladii gabal aqniye marka qaninimaduna ma tusto alla inuu qofka jecel yahay faqriguna ma tusto alla inuu necbi labadooduba waxay tusaan waa maxay imtixaan bis fa yaquulu wuxuu leeyahay rabbi rabbigaygii ahaanan way ihaanaystay kalla ka ka joogu ilahay le insaanku waa qaldayan laysa alamru kamaa yazcum arrinku maahan siduu sheeganayo waa imtixaane arrintan ma aha waxaa tusta qofka alla inuu qayr la doonay diinta inuu fahansiiyo bis intaasaa tusta man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay qayr la doono diintuu fahamsiiya bis waa kaasa waa kaasa ilahi wuxuu hi intaan kaliya maahan miisaan xumadaan caqiida xumadaan waxaa u wehlidaa acmaal xun kallaa ilahi wuxuu leeyahay ka jooga insaanku bal iska badaayo intaas kaliya maahan xumaantiinu laa tukrimuuna ma karaamaydaan alyatiima agoonka agoontaa dayacdaan odnan karaamayn xumaantana taasaa ka mid a iyo cuquubada adduunka iyo cadaabka aakhiro waxyaalaha lagu kasbado walaa taxaaduuna iskuma booridaan calaa طacaami اlmiskiin acaam waxa weeyaan waa ismu masder bimacnaa iطcaam ha miskiinka quudintiisa iskuma baraarujidaan oo iskuma booridaan fiiri xataa lagugu cadaabi maa kaliya xad wax usii wey waxaaba lagugu haysta xad xad dadka ugu sheegi weyda xataa laba shee marka nalaka rabaa waa maxay qofkii waxaya inuu wax taago iyo war miskiinka u kaalmeeyo labadaba nalaka rabaa miskiin midka aamusanaana ugu daran ogow dadka baaba-aya ee aamusan inaad dadka ku baraarujidoo kale war dadkan waxa la siiyo kuwaasaaba kow kaa kan taaganna oo tuugsahayana masaakiintu ka mid marka laakiin labadooda nabigu sala allahu alay slam miskiinku kan ma ahanu nabigu yii ee waxa wey markuu baahdaba iska qayliyaaye luqmadda la siinayo miskiinku waa midka ay ku dhegantoon wax ku filan haysan xishoonayoon hadlayn kuwaasa ugu daran kuwaanuna masaakiinta ka mid iyagana gacanta waa in loo taaga layskuna booriya in wax la siiyo ilahi wuxuu ihi subxaana wataakuluuna waad cuntaan waxa kalood xumaantaa samaydaan waxay tahay wataakuluuna waad cuntaan aturaasa ay ilmiiraasa dhaxalka aklan cunitaan laman oo duuduub ah xalaal iyo xaaraan uma kala fiiridaan duuduub aad u laaqdaan halkuu ka timid uma tiradaan agoonta meeqa maanta xaaraan agoon ku cunaya yah mid xoogaya mid xadaya mid khiyaanaya inta loo soo dhiibay ma ujeedaa imisa bal soomaalida war musiibo xun oo u gooni yahaba jirtaba oo caado aad u liidata ay leeyihin qofka markuu dhinto hantidiisa lama dhaxlo waxay leeyiin obagiyaa magaciisa baabaan hantidu ha iska joogto hantidii marka si waana la isticmaala hantidii wax sharcigii ilaahayna haddaan la dhaxlayn maba dhici karto in la waafajiya maba dhici karto soo ma jeedid waxaa dhexalka waaa lagu leeyahay bahdaasu guryahaasay haydaa bahdaasu gaarigay la go'do bahdaasu waxa way iska cun xisaab la-aan duuduub waa naarta midda lagu gala waa taas wey war hantida qofku markuu dhinto sharciga ilahay waafajiyo dhaxla oo qof walba xaqiisu ha caddaado soo ma jeedid oo jaahiliyada ka baxa odagii tegi magaciisa aa baaqi noqona magaciisa u ducee waa tegi kaasuy maalkaan waxba u tari maayo xaaraan lagu cunaayo hantida marka qofku dhinto ilaahay sharcigiisaa la waafajiya khalaas haddaan wax sababaho markaas maaci jirin laakiin haddii kale hantidiyo la isticmaalayo aanna la dhaxlin sina sharci kuma noqon karto maba dhici karto sharci inay noqota hanti intaasoo qof isla leedahay oo la isticmaalayo oon la dhaxlin oo agoon ah waxa weya waa middaas la isugu goodiyey wey marka hantida agoomaha iska dhaxla ilaah wuxuu yidhi subxaana waxaa kaleetood dunuubtiina iyo xumaantiinna ka mid ah wa tuxibuuna waad jeceshihiin almaala maalka xuban jacayl jacaylkaasoo jaman fara badan jacayl aad u fara badanna maalka jeceshihiin haday xubu ma xubu dunyaana ra-su kulli khadiia xumaan oo dhan iyada u aabba oo tuugu miyuu wax kale wax u xada waa maal jacayl oo kan dadka dhaca miyuu wax kale u dhaca waa maal jacayl oo badda midka taagan ma wax kale u taagan yahay waa maal jacayle oo miyaadnaan aragba soddon sano ka hor kuwii ducaadda ahaa amase diinta uun caamada fiican ahaaye diinta iyo dacwada iyo tawxiidka ku caanka ahaa ayagoo inta gararka xidho surweel dhexda ku dhegsada gaalada iska dhiibay soo maadnaan arag yaa soddon sano ka hor wey waa af ayaan garanayna waa naqaana hebel iyo hebel aan u naqaan soddon sano ka hor kuwii wadaadada ahaa ee tawxiidkii sunnada fahmay iska daa kuwa kale oo inta haddeer gararka xidhay waxa wey gaalada iska dhiibay ya badda waxa la iskugu tuura ee nafta loo goyna maxay kala tahay Soomaal jacayl ma ya kuwa gaalada ka dawarsanaya ee waxa weeyaan dalaalka diimeed ah ee la maalinba mid soo taagaya ana ku filan ee hal ii dhiibo kursiga hal ay saaro diin iyo dadkiis baana ka adage maxay kala tahay Soomaal jacayl ma wax kale tama dhamaan waxa weeyaan waxaas oo dhan waa maal jacayl raasu kulli khadi'a wey ah kulli khadi'a waxa weeyaan gabdhaha waxa weeyaan eeyaha dhaqaya wadamada gaalada wada taagan waxa loogu farxaa gaalada loogu dira Soomaal jacayl ma ya nin walba uu leeyahay gabar mar taliyaan haba ii tagin ama ay ha dhaqdo ama gaal 90 jira u qubayd haday rabte ya mar haday ii tagin hada boqol soo tuuri leh ya maxay taalo waa maal jacayl Soomaa waa maal jacayl ah marka waxa weeyaan waa wax laga booyo wax lagu qoslo miya subhanallah ya gabdhihiina inaad gaalo u dirtaan haddana aad ku farxdaan miya سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون ورحص إلهي الله غياب إلى وحر سبحانه كلا وحا حقه ودبعه وحا ويان مد ربطان اسكا سودا دون لكن وحا دبعه إذا تكت الأرض ضلك مركل البربريو دكن بربرين وجاء ربك ربكان ويمادو والملك ملائكتين اي تمادو صفا صفا لا اي تهي او مد كو صفنين صفا اي صافينا كو صفن حاليين صفا كو صفن حاليين وجيء او لا كانوا بجهنم نارتي جهنم وجيء لا كانوا به او لا يمادو يومئذ مالكاس بجهنم نارتي جهنم يومئذ مالكاس يتذكر الانسان انسان كو سو حسوس دونا وحلا وحو عمل فلي إلى وحده سبحانه وأنا له سيء سقناتي الذكرى وانو يقول وحده الضونا يا ليتني شليتدي قدمت هدان هرمرسلها لحياتي نرش إذن آقرأ فيومئذ مالنكاس لا يعذب ما عذابه عذابه إلهي عذاب كيسا أحد قفنا ما عذابه ولا يوثق ما حرحره وثاقه إلهي حرحر الديسة أحد قفنا ما حرحره يا أيتها النفس نفس الداني نفس المطمئنة حسلاني ارجعي النقو إلى ربك ربك النقو راضية حالة تيمت راضية مرضية حالة تيمت رالي لغيهي فادخلي قلنا فيهي في عبادي في جملة عبادي أدومديدا دحقل وادخلي جنتي جنديدا قل إلى سبحانه وتعالى وحويا المركو صوشيغ إنسانك إيا حمانتيسا وحو هذا النوغة ورحمة سبحانه وتعالى وحويا وحنا قدم بيه أما إسكدك ترنو أما وحويا أنو ديار قرونو إلى وحولي سبحانه كلا وحا حقه أو سوغان إذا دكت الأرض دولك مركا لبربوريو دكا بربورين دكا بربورين دولكان أو دن waxa weeyaan waa la burburin buurihiisa godadkiisa dhul siman oo waxa weeyaan aadan lahayn meeshaan waa Soomaaliya tan waa Masar tan waa Saudi aadan lahayn laga dhigay oo qof yaqaan uusan jirin dhamaan inta la burburiyo la simo markaas dadka lagu soo bixina wajaa rabbuka rabbigana uu yimaado li fasl al qadaa si uu adoomada u kala xukmiyo ayaa rabbul alamin iman wajaa rabbuka saasan dhahayna rabbi ya imana waxana dhahayna sida ahlu sunnah wal jamaa ay ku ijmaaceen oo waa maxay nasifullah alla soo ma dhihin rabbiya imaana imaan maaye amarkiisa imaana miyaan idhahnaa alla wuxuu yidhi wa jaaa rabbuka maalintaas qiyaame rabbi markuu yimaado ka waran marka ma waxaan idhahnaa maye rabbi imaan maaye waa min baabi xadfi lmudaaf wa jaaa amru rabbika ha amara meesha ka go-an ama hawaabuhu labadaasaa go-an waxaanaan saasu dhahaynin kow ahlusunna waljamaaca dariiqadoodu waxay tahay nasifullaaha bimaa wasafa bihi nafsahu والرب waxaan ku tilmaamayna wuxuu naftiisa ku tilmaamay min geyri tashbiihin anana doomada ku shabahayn oo rabbi imaatika uu imaana isaga yaqaan qaabkiisa ma naqaan waa hubna in san doomada tiiso kale ahay ko wala taadiil ah min geyri tashbiih wala taadiil mana macna tirayno macnaheeda la garama dhimayno min kayri taxriifin walaa tacdiille horta marka hore taxriifi mayno oo ka leexi mayno wa jaaa rabbuka rabbiya imaananta rabbi yidhi dhihi mayno imaan maayo amarkiisa imaana dhihi mayno ee wixii rabbi yidhi yaan dhahayna ko min kayri taxriif walaa tacdiil mana macno tirayno macnaheeda lama yaqaan dhihi mayno ayadoo ognahay in la yaqaan oo nabigu saxaabada baray saxaabaduna ay fasireen dhihi mayno lama yaqaan walaa takyiif kayfna sheegi mayno ma naqan qaabka uu imaanayo rabbi wuxuu yidhi waa imaana waa imaana iskaga gaabsayna walaa tashbiih ilahayna addoommadiisa ku shabihi mayno oo dhihi mayno imaatinku waa midka addoommadao kale ee waa hubnaay qofka qalbigiisa ay gasho imaatinka addoommadao kale ilahay waa ku kufriy khalaas maxaan leenahay rabbi waa imaana isagaana yaqaan su u imaana khalaas sababtoo ah qur-aanka malakuljibriil ah rabbulcaalamiin ka maqlay wa jaaa rabbuka uu rabbi ka soo maqlay malakuljibriil ma dhihin rabbiyow saad u imaanay ha mase maxaad ula jeedaa ma dhihin sidii u soo qaado nabigu u sheegay nabiguna ma dhihin malakuljibriil wa jaa rabbuka xayr ha ma dhihin ee sidii uga qaad nabiga sala allahu alay wasalam saxaabada reer miyi iyo reer magaal kuwa caalimiinta iyo kuwooda caamadahu ka dhex akriyo ma garata saxaabadu ma dhihin maxaad ula jeedaa rabbiya imaana ee wasaasay uga qaateen bal xadiiska bukhaari iyo muslim waxaa ku taalla fa ya'tiihim illaahu rabbiyaa qiyaamo u imaana dadka bukhaari iyo muslimi ku taalla rabbiya u imaana ha markaasay garanayaan rabbigood markuu u yimaado bukhaari iyo muslimi ku taalla so uma jeedid saas dariiqaasaan marayna taabiciyaalkuna saxaabada saasay uga barteen ibnu jariir dabari waddadaasuu mara markuu fasirayay imaamulmufasiriin waa a'imadii salafu saalix kun iyo boqol sano ka hor u dhintay sidaasuu ufasiray oo wuxuu yidhi yaqulu llahu tabaara yaquulu llahu tacaala dikruhu waidaa jaaa rabuka ya maxamed rabbi maxamedow rabbigaa markuu yimaado saas waa yidhi aayadda macnaheedu ibnu wuxuuna ka soo raray waxa weeyaan cabdullaahi ibnu cabaas inuu yidhi waxa weeyaan fayajiiu llahu rabbiya imaana qiyaamaha markaas addoomada kale xubmina marka dariiqaasaan marayna ay nabi maxamed maray sala allahu alay wasalam saxaabadiisii mareen taabiciyaalkii mareen waxaa jira afar amase qowl daciif ah oo laga soo naqliyo imaam axmed ibn xambal oo laleeyahay imaam axmed a wuxuu ku awilay wa jaaa amru rabbika wa jaaa aw hawaabu ayuu ku awilay taas waxa weeyaan waxaa laga jawaabay lix boqol oo sano culamadu ka jawaabi jireen ka digi jireen waxa weeyaan waxaa afarkaas ka wariyey imaam axmed waa nin la yidhaha xambal oo in adeerkiisa xambal alxaafidu dahabi siyaru aclaami nubala wuxuu ku leeyahay lahu masaa'ilun kaiira can imaam axmed yatafarad wa yuqrib ninkaas wuxuu caan ku yahay masaa'il badan uu imaam axmed ka wariyaa waxyaala ardadii axmed oo dhan aysan sheegin uu sheegaa oo la tafarudaa ariib waxyaalaha hariibana waa la yimaadaa ninkaasaa wariyey alxaafid ibnu rajab alxambali waxa weeyaan oo kitaab la yidhaha fatxulbaari alifo fatxulbaariga bukhaariga waxa weeyaan uu ku sharxay ninka la yidhahdo ibnu xajar waa kasii horreeyey bukharigu asna ku sharxay ibnu xajar hortiisuu fatxulbaari alif isagoo dhexda mar ayuu ka dhintay marka wenjuska toddobaad laba boqol iyo laba boqol labaatan iyo sideed wuxuu leeyahay waxa weeyaan markuu xadiiskii faya'tihim allahu uu ku fasiro uu wuxuu leeyahay asarkaas laga wariyey ama qowlkaas laga wariyey imaamu axmed waxa weeyaan asxaabu axmed macnaha xanaabiladii culummadii aheed waxay sheegeen inay wahmi tahay oo xambal uu ismoodsiiyey asagaa wahmiyey ee imaam axmed waxaasu kama sugnaa bal ka fiiri fatxulbaariga soo ma jeedid marka intaas kadib waa inaad adugu dariiqa ilahay marta ayadaana nabadgelyo badan haddii baabkaan la furo laydhaha waa xadfulmudaaf qof walbaa kufrigiisu awilana hadda fircoon muxuu yidhi ana rabbukum laclaa sooma dhihin wuxuu ku leeyahay waa min baabi lxadf haddaad tira haddaad furto asna waa fura waxaa lagu leeyahay fircoon wuxuu hadlayey markuu yidhi ana rabbukum alaclaa ee mudaafaa ka xidfan bal mudaaf keli ana cabdu rabbikum laclaa rabbigiini saray addoonkiisii ah hade haddee waxa weeyaan haddaad tirahdo may adiga laguma ogola muxuu ku leeyahy baa-uka tajaru wa baa-i laa tajur ba'daadu waxbay hoos dhigtaa taydun waxma hoos dhigta miya ha mayse laba ba-ood isla ahayn taasaa kugu imaanay ha ha baa-uka tajur wa baa-in laa tajur qofkii yidhaha baabku aniga oo ii furaya adna kuma furnay ugu mahmaan carabta ba baa-uka tajur wa baa-in laa tajur adiga min baabi alxadfi lmudaaf soo ma dhihin ana min baabi xadfi lmudaaf iyo wey ha nasaarada nabciisa caabida caabidayda mudaafkay keli keenay marka ha isku furin baabkaas siday nabi maxamed saxaabadiisu mareen iska mar wa jaaa rabbuka rabbigaa markuu yimaado addoommada si uu kala xukmiyo xaafinu kairna siduu inin maray walmalaku asha waxa weeyaan waa jinsiya malaa'igtii oo dhan wey ayaa imaanayda hal malag maaha walmalaku malaa'igtii oo dhan markay timaado safan safantaana kutusayda saf ma hal qofaa safta hal malag miyaa safana maya jamacaa safta malaa'igtii oo dhan wey safan xaala ayin kuwa safan safan xaal ayin kuwa safan safo safu ka dambeeya addoommadii laysku hareerayna qoffa ka karaa ma jiro halkaasaa lagu xisaabtama rabbina waa jooga wajii'a markii lala yimaado yowmaidin maalinkaas bijahannama naartii jahanama markii lala yimaado yowmaidin maalinkaas yatadakaru linsaanu insaanku wuxuu soo xasuusan wax alla wuxuu camal falay ilaah wuxuu yidhi wa annaa sidee lahu ay ugu sugnaatay adikra xasuus iyo waano markaas xay u tarayda xasuusashadu waxaa la rabay adduunka inta xasuusato xumaanta inaad iska daydo laakiin maxay maantaas kuu tari waa xasuusta hadda xasuuso xumaantaada ee ka toobadkeen yaquulu insaanku wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadaydiiye qadamtu hadda maxaan ugu soo horumarsan waaye wanaag lixayaatii noloshayda fa yowmaidin maalinkaas laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ilaahay cadaabkiisoo kale axadun qofna walaa yuhiqu wax ma xirxiro wahaaqahu ilaahay xirxiriddiisoo kale axadun qofna yaa ayatuha nafsu qofka muuminkaana sidaana la leeyay yaa ayatuha nafsu nafsadaane nafsadda almudma'innatu xasiloon ee diinka ku xasilooneed adduunka irjicii noqo ilaa rabbika rabbigaa u noqo raadiyatan xaalaa tahay mid raadiya waxa lagu siiyey mardiyatan xaalaa tahay mid raalli laga yaho ilaahay raalli ka yahay fadkulii gal fii cibaadii addoommadayda dhex gal wadkulii gal jannatii jannadayda naftii adduunka ku xasilooneed saddex goora hadalkaasi lagu leeyahy sida sunnada ku sugan nafta marka laga qaadayo waa la leeyahy qabriga markuu ka soo baxana waa la leeyahy maxsharka qiyaamahana saasaa lagu leeyahy wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آيات سورة الفجر قدام بيان وحي رجل الله بنا إنا وجيء مركي لكينو يومئذ مالك كاس قيامها بجهنم نار جهنم يومئذ مالك كاس يتذكر الإنسان إنسان كوا حصوصنا يوحو عمل فلي wixii uu camal falay oo uu sameeyey ayuu xasuusanayaa laakiin ilaah wuxuu yidhi subxaana wa annaa sidee lahu ay insaanka ugu sugnaatay addikraa xasuus iyo waano inuu inta xasuusto uu ku waansamo halkee ka helin macnaha waano maxay u taraysaa weeye markaas ilaa adduunka qofku hadduu soo xasuusto qalabkiisa wuu ka laabanaa marka waa laga tirtirinoo dembiba isagoon samaynuu la mid noqonaa laakiin maalinkaas qiyaamaha haddaad soo xasuusato maxay kuu tari ilaa lagaa aqbali maayo toobad waa dhammaatay toobadii marka wax ay taraysaa ma jirto weeye ilaah wuxuu yidhi subxaana yaquulu insaanku wuxuu leeyahay maalinkaas yaa laytanii shallaytadaydiiye qadamtu haddaan u hormarsa lahaa lixayaatii noloshaydaan noloshaydaan aakiro haddaan wax u hormarsa lahaa way anfici lahaad wey laakiin umaanan horumarsanno waan dayacay wey ilaah wuxuu yidhi subxaana fa yowmaidin maalinkaas qiyaamaha laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ilaahay cadaabkiisoo kale axadun qofna cadaabka maalinkaas ilaahay wax cadaabaya mid la mid ah adduunka dadka wax cadaaba sidaasoo kale ma u cadaabi karaan walaa yuhiqu ma xiro wahaaqahu ilaahay xidhiddiisoo kale axadun qofna ma xiro oo ilaahay sida uu wax u xiro qof wax u xiraa ma jiro dhammaan dadka adduunka jooga ama fircoon ha ahaado ama kuwo ka dambeeye ha ahaado dadka inta wax xirxiro wax cadaaba nuuca rabbulcaalamiin berri qiyaama wax u cadaabayo waxa weeyaan ama u xirxirayo ma u xirxiri karaa yaa ayatuha nafsu yuqaalu waxaa lagu leeyahay marka nafta mu'minadda kaasuu naftii waqtigiisa dayacay u ahaa oo aan ka faa'iidaysan cumrigiisii adduunyada marka waxaa yuqaalu waxaa lagu leeyahay linafsi lmu'mina weeye yaa ayatuha nafsu nafsadaane nafsadda almudma'innatu xasilane ee nafafyaalka qur-aanka lagu sheegaa saddex weeye hadda waxa weeyaan halkaan annafsu lmudma'inna ayaa lagu sheegay naf xasilan ee ilaahi weynaa subxaana wa tacaala daacadiisii iyo amarkiisii iyo diinkiisii ayay adduunka ku sugan tahay oo ku xasilaneed hadhowna waxa weeyaan waa naf xasiloonaanaysa oo aan murugo iyo walbahaar uusan ka horrayn weeye waxaa noo imaan doonta naf oo la yidhaha lawaama walaa uqsimu binafsi lawaama naf oo aad u eedayn badan oo qofka ay ku jirto aad u eedayda oo lawaama la yidhaha iyada dhanba tii eedaynta badneed waxaan kaleeto arki doonaa suuratulyuusuf naf oo waxa weeyaan ammaaratun bisuu la yidhaahdo ina nafsa la ammaaratun bisuu naftu waa mid far xumaanta farid badan weeye xumaanta ayay in badan amartaa dadka maxay kala yihiin saddexdaas nafood sida ugu sawaabsan waxay tahay nafafyaalku waa labo midna waxa weeyaan waa mudma'ina midna waa ammaaratun bisuu ammaaratun bisuu waa nafta xun oo ilaahay daacadiisa ka fallaagowday xumaanta unbay qofka amartaa mudma'inadana alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub waa naf inta dikriga alle iyo qur-aanka alle qaadatay ilaahay u hoggaansan oo daacada ilaahay ku qanacsan oo ku xasiloon maxaa soo haray lawaamada lawaamada middaan mudma'inadaana waa lawaama midda ammaaratun bisu'na waa lawaama waa sifo labadoodu ay kala leeyihiin labaduba waa leeyihin oo naftan mudma'inadaa ee amarka ilaahay qaadataa haddaad xumaan samaydo way ku eedayneen mar alla markaad xumaan samaydo way ku eedayneen waxay ku leedahay war carada ilahay maxaad ugu bambaxday yaa ilaahay kaa qabanayo barri qiyaama kaa celinaya way ku eedayneen haddaad xumaan ku dhacdo daacada ilaahay haddaad ka gaabidana waa ku eedaynen sidaasoo kale ku eedayna waxay ku leedahay war waadigan daacada ilaahay iyo waajibaadka ilaahay dayacaye war berri qiyaama ilaahay yaa kaa difaacay marka way ku eedayn kadaalika nafta ammaaratun bisuu'i nafta xun ayadana waxa weyn mar alla markaad daacad ilaahay samay maagto markaasay ku dagaali markaas waa lawaama waa ku eedaynay waxay ku leedaha war maxaad waktigaaga u dayacaysaa maalkaaga ama ka fiirso meelahaad ku baxaydo waxa weyn qofkan faqiirka wuxuu la ordahay aduu kugu reebaya markaad siido fakriga aduu kugu haraya marka waa ku eedayn markay qayr iyo daaca kugu adag mar alle markaad daacada xumaanta ka tagtana waa ku eedayn oo waxay ku leedaha war qayrkii iyo wixii wanaagsanaa o dhan waa ku sheegeen mar alla markaad daacad samayday ku eedayna nafta xuma mar alla markaad xumaan aad wax weyn ka gaabida xumaantana waa ku eedayna marka lawaama waxay ku tahay iyadu xumaanta markaad ka tegi tagtay ku eedayna nafta xuma daacada markaad samay tagtana waa ku eedayna naftan mudma'inadaana waa lawaama iyaduna mar alla markaad xumaan samay tagtay ku eedayna mar alla markaad daaca ilaahay ka tagtana waa ku eedayna daaca ilahay markaad ka tagto marka nafyaalku waa sidaas hadalkaanna sida sunnada ku sugan saddex goora la leeyahy waxaa la leeyahay nafta marka laga qaadayo laga siibayo waxa weeye waa laleeyahay xadiiska abu daawud iyo qaybkiis baa tusaya waxaa kaleeto sidaanoo kale la leeyahay qabriga markay ka soo baxdo qiyaamaha maxsharkana sidoo kale lagu leeyahy saddexda goorba waxaa la leeyahay yaa ayatuha nafsu nafsadaane nafsada almudma'inatu xasiloon ee amarka ilaahay iyo daacada ilaahay ku xasiloon waxaa la leeyahay irjicii noqo ilaa rabbiki rabbiga u noqo raadiyatan xaalo a tahay mid raadi ah oo waxa ilaahay siiyey iyo nimcada ilaahay ku siiyey ku raalli ah mardiyatan xaala tahay mid raalli laga yahay oo rabbulcaalamiin raalliu ka yahay fadkhulii gal fii cibaadii addoommadayda jumladooda dhex gal fadkhulii gal fii cibaadii ey fii jumlati cibaadii addoommadayda dhex gal wadkhulii jannatii jannadaydana gal